magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa lagu qabtay qorshaha qaran ee isbedelka kaasi oo ay ka qayb galeen madaxda dalka ugu sareysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ammaanay isbedelka qorshaha qaran ee dhanka dakhliga iyo guud ahaan dalka soomaaliya ka uu tilmaamay in dalka tilaabo wanaagsan uu dhankaasi uu ka qaaday
taas ayaa marka xeraguul loo sii gelayaa dhexsin loo sii degayaa xeraguulka iyo dhexsintaa loo sii degayaa marka waxaa la yidhaahdaa qorshayaal kani marka waa qorshe usii socda vishinkaas siduu ku xaqiijin lahaa marka shantan sano saasay u noqonaysaa kadibna waa la shanshaneeyey saasay u socon doontaa haddii la yidhaahdo ilaa aan kaga gaadhno midkaas weyn ee aragtidaas weyn ee madaxweynaha ee ah twenty sixtiga haddii la yidhaahdo waxay uu la jaan qaadayaa midka africa ee twenty six threega ayuu la jaan qaadayaa wuxuu la jaan qaadayaa s d gska oo maxaanku dhahaa jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo la rabo in wax looga qabto dhibaatooyinka guud ahaan caalamka haysata innagana shacabkeenna sidaas ayaan insha allah uga ugu raraynaa oon meeshaas aan u gaarsiinaynaa mar kale waan ku celinayaa maalin horena waa la sheegay sanad ka hor sidii un baan rumaysnahay waxaa waxa buddhigo u ah waxaan oo dhan waa isbedel waa midka uu ilaahay sheegay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim wax kasta haddii la sameeyo haddaynan inaga isbedelin waxba ma qabanayno waxaa asal u ah inaan anaga isbedelno waxaa la rabaa inaan isbedelkaas xaqiijino qof kasta inuu asaga isbedelo institutionka uu joogo bedelo institutionka xagee ka bilaabanaya gurigaaga soo bedel marka hore waa inaan bedelno dhallaankeenna bedelno annagu isbedelno aragtida dadkeena inaan bedelaa la rabaa mushkiladda in haysato waa meesha marka mar kasta isbedelkaas ayaa ayaa ayaa asal ah waxaynu joognaa uun hadda meeshii wax ka bilaabanayeen laakiin geedigu waa dheeryahay waxaa jid dheer baa ina jidka inaga horeeyaay ma falla waa jid maxaanku dhahaa crikationkiisu oo aada u badan yahay laakiin waxaa mari kara uun dad wax ka dhab yihiin ayaa mari kara waana naga dhab insha allah waan maraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si qoto dheer kaga hadlaya isbedelada kala duwan ee dalka uu gaaray muddada ay xukuumadda howlgalayso ayaa tilmaamay in ku dhowaad toddobaatan kun oo qof la shaqaaleeyey islamarkaana dalka aynan ku filneyn inta dowladdu ay shaqaalaysay lix kun toddoba kun oo macalin oo public schoolska ka shaqayso iyo kalaasyadii ay ka shaqayn lahaayeen ayaa dowladdu furtay labadii sano lasoo dhaafay staff iyo shaqaale aad iyo aad u badan oo adeega caafimaad ka shaqeeya ayaa dowladdu ay shaqaalaysay oo dowladdu ay muxuuaha bay roolkeeda ku jira sidaasoo kale yacni dalkani in ka badan toddobaatan kun oo qof ayaa shaqo la siiyey nooc kastaba ha ahaatee muddadii maxaanku raha labada sano ay ee lasoo dhaafay laakiin waa yaryihiin weli waxaasi waa yaryihiin dadkanaga inta shaqada u baahan ayaa badan shaqada dadka ay helaanna meesha ugu badan waxay ka imaan kartaa privatekay ka imaan kartaa bobliga aada ugama imaan karto privatekay ka imaan kartaa waa sababtaas sababta aan dalka ugu doorannay in oo dhaqaalaha horumarka dhaqaale ee dalkani inuu noqdo private driven economy economy ay drive gareeyaan oo ay hore u fadhiyaan ay wadaan privateka dowladduna ay nidaamka iyo regulationskii iyo assuranceeskii iyo amnigii iyo enabling environmentigii ama yacni jawigii privatekaasi uu ku bulaali lahaa inay dowladduna ay ka shaqayso waayo waxa ah muxuun ku raha dowladdana roolkeeda ah oo ay u taagan tahay